waa suba axada taariikhduna waxa ay ku beegan tahay shan iyo labaatanka bisha oktoobar sanadka labada kun iyo labaatanka saacaddu waxay soo gaartay haddii aad nooga baratay inaan awood idiin soo marino warka caalamka saaka waxaa la diyaaraa xasan abuukar cali xasan baydhabo xasan waad mahadsantahay bismillaahi raxmaan raxiim ma awarka madaxdiisii kusimaha guddoomiyaha gobolka banaadir ayaa daafuray xoojinta ololaha bilic soo celinta caasimada maamulka iyo shacabka koonfur galbeedna waxa ay si diran u soo dhaweeyeen ansixinta golaha wasiirada cusub madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug ayaa soo dhaweeyey doorashada xubnaha golaha deegaanka ee magaalada gaalkacyo qaar ka mid ah maamulada iskuullada waxbarashada ee gobolka banaadir iyo ardayda ayaa ka codsaday wasaaradda waxbarashada in muddooyinka cusub ee manhajka aan lagu soo darin imtixaanka sanadkan wararka dibaddana waxaa ka mid ah dowladda faransiiska ah ayaa u yeedhay danjiraheeda ah u fadhiya dalkaasi turkiga intaasi waxay ahayd warka madaxdiisii haatanna isagii oo fisan maamulka iyo shacabka ku dhaqan maamulka koonfur galbeed ayaa si diiran u soo dhaweeyey ansixinta golaha cusub ee wasiirada oo shalay si rasmiya loogu dhaariyey guriga ummadda ee magaalada tan muqdisho siraaji isaaq cabdiraxmaan ayaa haatan ku jira qodka qadka telefoonka ah ee magaalo madaxda gobolka baay ee baydhabo siraaji may maqlaysaa si wanaagsan xasan abuukar cali
n sidee looga arkay n maamulka koonfur galbeed ee guud ahaan gaar ahaana magaalada baydhabo soo dhoweyntii ama dhaarintii ansixintii golaha wasiirada ee dhowaan lasoo dhisay
xasan baydhabo aada umahadsan tahay magaalada baydhabo ee caasimada kumeel gaarka maamulka koonfur galbeed soomaaliya bulshada ku dhaqan shalay markii la dhaariyey islamarkaasina la ansixiyey golaha wasiirada ee xukuumadda cusub runtii aad ayaa loo soo dhaweeyey runtii bulshada reer koonfur galbeed hadalhaynta ugu badan ee maalinta shalay ay isla dhex marayeen waxay ahayd golaha wasiirada cusub ee la ansixiyey islamarkaasina la dhaariyey iyagoona ka rajeeyey in howlihii loo igmaday ay kasoo bixi doonaan waxaana runtii sidoo kale bulshadu ay sheegayeen inay yihiin aqoondad aqoon-yahanaha runtii bulshada reer koonfur galbeed bulshada soomaaliyeed ku hogaamin kara sinaan iyo cadaalad islamarkaasina ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya golaha wasiirada cusub ee uu soo magacaabay ay yihiin dad aada u karti badan maalmihii ugu dambeeyeyba xasanow magaalada waxaa ka dhacayay xaflado lagu soo dhaweynayo wasiiradaasi oo runtii ilaa iyo dhowr xafladood oo qeybaha kala duwan ee bulshada rayidka ay kasoo qeyb galeen oo loogu marxabeynayay lagu soo dhaweynayay lagu taageerayay lagu dhiirigelinayay ayaa runtii ka dhacaysay magaalada baydhabo marka bulshadu si aad ah mise aragti fiican ayay ka muujiyeen golaha wasiirada cusub ee la ansixiyey maalinta kale ahayd aada iyo aada aad iyo aad ayaad u mahadsantahay siraaji isaaq cabdiraxmaan oo magaalada baydhabo qadka telefoonka ah isagoo ku jiray kusimaha guddoomiyaha maamulka dowladda ee gobolka banaadir ayaa si rasmiya u daafuray xoojinta ololaha bilic soo celinta caasimada kaasi oo laga fuliyey waddada soddonkaah ee magaaladan muqdisho nuur saciid tahliil ayaa warkan eegaya
ololo nadaafadeed oo lagu xoojinayo bilic soo celinta caasimadda ayaa waxaa si rasmi ah u daafuray kusimaha guddoomiyaha gobolka banaadir ahna guddoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka banaadir mudane axmed xasan iimaan gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka banaadir injineer cumar cali cabdi iyo gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka gobolka banaadir basma camar jageete waxaana furitaanka ololahaasi nadaafadeed laga fuliyey wadada sodonka ee magaalada muqdisho gaar ahaan degmooyinka howlwadaag iyo hodan sidoo kale howlahaasi nadaafadeed waxaa qayb ka ahaa gaadiidka kala duwan ee loogu talagalay karuqaadista bilicda caasimadda iyo howlwadeeno mas-uuliyiinta maamul gobolka banaadir ayaa si ficila uga qayb qaadanayay horumarinta howlahaasi nadaafadeed ee laga fuliyey wadada soddonka waxa ayna ku dhiirigelinayeen dadweynaha in ay ka qaataan doorkooda nadaafadda iyo sidoo kale ilaalinta bilicda ololahan nadaafadeed oo ahaa mid ballaaran ayaa mas-uuliyiinta waxa ay kormeer socda ku mareen wadada soddonka iyagoo booqanayay goobaha ganacsiga iyo meelaha ay isugu yimaadaan dhallinyarada waxa ayna kula dardaarmayeen ka qayb qaadashada nadaafadda iyo ilaalinta bilicda iyagoo dhan kale dignin u diray ganacsada qashinka lagu soo tuuro waddooyinka mas-uuliyiintani oo gacmaha ku sitay agabyada kala duwan ee looga qayb qaato nadaafadda ayaa sidoo kale kula dardaarmayay mas-uuliyiinta maamulada degmooyinka in ay xoojiyaan doorkooda ku aadan koruqaadista nadaafadda islamarkaana la iskula xisaabtami doono agaasimaha guud ee nadaafadda iyo bilicsuulinta gobolka banaadir sharmaarka cadow tuuryare ayaa ka warbixiyey furitaanka ololahani waxaan rabaa keliya inaan furno caawa ololihii maanta kusimaha duqa magaalada muqdisho uu ballan qaaday oo maanta agabkeedii aan bixinay inaan caawa shaqadeedii ku daafurnay hodan iyo howlwadaag haddii ilaahay yidhaahna aan sii socon doono degmooyinka ku xiga waxaana rajaynaynaa in magaalada muqdisho maadaama dhagxaantii culeyskii uu yaraaday in bulshada loo dhoweeyo dowladnimada arkaan annagoo ayaga garbooda taagan la shaqaynayna saacad kasta gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee maamul gobolka banaadir marwa basma camri jaketi ayaa dhankeeda ka hadashay dowrka maamul gobolka banaadir ee la xiriira arrimaha nadaafadda in magaaladoo dhan ee nadaafadiisa ee si xoog leh olole ay ugu bilaabanayso taasi oo mas-uuliyad gaara naga saaran haddaan nahay maamulka gobolka banaadir maamulada degmooyinka sidoo kale waxaan dhehaynaa ayagana sidoo kale inay diyaargaroobaan hooshii nadaafadda oo lagu baaqay ee duq magaaladan hore ugu baaqay haddana oo dahfuray kusimaha duqa waxaa diyaar inay u wada naqdaan inay ilaaliyaan nadaafadda ganacsatada soomaaliyeed ee ku nool magaalada muqdishona waxaan leenahay eegana in qof walbaba waajib uu ka saaran yahay hortiisii uu ilaashado dadka degan guryaha ku horyaallo wadooyinkana sidoo kale inay nadaafadda ay xoojiyaan maanta kadibna aysan ogolaan doonin maamulka gobolka banaadir meel nadaafad darro eh magaalada inay ahaato qof walbana waajib uu ka saaran yahay hortiisii lagula
madaxweynaha maamul goboleedka galmuduga ayaa si diiran u soo dhoweeyey doorashada xubnaha golaha deegaanka ee magaalada gaalkacyo waryahayaga faadumo daahir cadow ayaa warkan ila fadhida
madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug mudane axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa soo dhoweeyey doorashadii golaha deegaanka iyo guddoonka degmada gaalkacyo oo maalmihii maalmahani dambe si isdabajoog ah uga dhaceysay magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug reer gaalkacyo way ku mahadsan yihiin sida dahfurnaanta iyo hufnaanta leh iyo dimuqraadiyadda oo ay uga qayb qaateen dhismaha golaha deegaanka doorashooyinka iyo guddoonka degmadaasi waxaana u rajeynayaa in degmooyinka kale ay ku daydaan ayuu yiri madaxweyne qorqoor madaxweynaha ayaa madaxweyne qorqoor ayaa hambalyo u diray guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka degmada gaalkacyo oo ku guuleystay doorashadii ku dhacday si xor iyo xalaal ah madaxweynaha ayaa ku ammaanay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta oo suuragelisay dhismaha golaha deegaanka iyo doorashooyinka guddoonka gaalkacyo dhinaca kale madaxweynaha ayaa dhiirigelin u diray wasaaradda in ay dardargeliso dhismayaasha golaha deegaanka oo dhiman degmooyinka kale ee gaalkacyo
qaar ka mid ah maamulada dugsiyada waxbarashada ee gobolka banaadir iyo ardayda ayaa ka codsaday wasaaradda waxbarashada in muddooyinka maadooyinka ku cusub manhajka aan lagu soo darin imtixaanka sanadkan muuse cusmaan abto ayaa akhriyey iyadoo ay socoto dardargelin lagu samaynayo manhajka waxbarashada dalka taasi oo faa'iide iyo horumar u leh waxbarashada soomaaliyeed ayaa waxaa manhajka waxbarashada dalka lagu soo kordhiyey maadooyin ku cusub ardayda soomaaliyeed sida maadada tiknolojiyada iyo ganacsiga ardayda qaarkood fikrad ahaan waxa ay qabaan in maadooyinkan ay yihiin kuwa ku culus faham ahaan maadaama ardaydu aas-aaska maadooyinkan aysan horey u soo qaadan waxaan jeclaan lahaa in maaragtay maadooyinka forforka in waxyar nagala dhimo si oo maarata anagana aan buundooyinka aarno iyo heerka aarno u tigsano maadooyinka kalaata dhib kuma qabno bis laakiin hal maad una dhibku qabnaa facaf ilaisigas ilaisiwana soo qaadina daai maadada tiknolojiyada ah inta kalaata maado waxaa dhib aan qabno malahan macalin nuurudiin maxamed cabdulqaadir oo ka mid ah macalimiinta wax ka dhigay iskuulka hoose dhexe sare ee raagowgaas ayaa ka hadlay sida ardayda ay ula qabsan karaan maadooyinkan haddii aan maxaa leeyahay dhinaca u fiiriyo caqabada guud ee ka haysato ardayda maadada maxaa leeyahay technology-ga waxay tahay ma haystaan base maxaa yeelay maadadan waxaa loogu talagalay beeska ardayga inuu ka fahmo qaar ka mid a maamulada iskuullada waxa ay ku talinayaan in maadada tiknolojiyada ay u baahan tahay in laga soo bilaabo aasaaska fasalka shanaad dhibaatada koowaad waxay tahay maadooyinka way badan yihiin maadooyinka dugsiga sare waxaa la gaarsiiyey ilaa saddex iyo toban saddex iyo tobankan maado waxaa deris la ah ardaygu wuxuu ku sugan yahay caqabado dhaqaale mid amni mid caafimaad marka suuragal maaha
sida saxda waxay ahayd in ay maadooyinkaasi ay kasoo bilowdaan bayska oo maxaatay ardayga aas-aaska looga soo bilaabo ay la socoto ardayga ay la qorto cabdulaahi cabdi mire tarmuus oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed ayaa ka hadlay muhiimadda maadooyinkan ay u leedahay ardayda iyo caqabadaha faham ahaan ka haysta ardayda caqabada koowaad oo leeyaha waxaa waaye maadooyinka inay aada u fara badan yihiin saddex iyo toban maado yani fasal qaadi kara ma jiro adduunka waa laga yaaba haddii loo qaybiyo sida caarif loo yaqaano in forforka loo qaybiyo laba qaybood qayb ah cilmi qaybna ah adabi wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa ardayda u ballanqaaday in imtixaanka sanadkan aan lagu soo dari doonin maadooyinkan cusub sida uu sheegay agaasimaha waaxda manaahiijta ee wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare soomaaliya maxamed xasan mukhtaar marka hadday sidaas tahay ardada waxaan ugu talagalna maadooyinkaas tekhnolojiga busineska sanadkan inaan dhaqangelino
shacabka degmada ceelwaaqa ee gobolka geedooha ayaa soo dhoweeyey muwaadiniinta horeya dowladda kenya u qafaalatay oo dib xoriyadooda iyagoo u helay cumar caydaruus ayaa haatan ku jira qadka telefoonka cumar caydaruus xaaladda iminka aan sheegaynay sidee bay u dhacday
waasan tahay iyadoo dhowaan ciidamada kenya ay afduub u geysteen qaar ka mid ah muwaadiniin ku sugnayd deegaan u dhow magaalada ceelwaq ee gobolka angado sidoo kale waxay geysteen dil qeyb ka ahaa saddexda nin balse dadaal dheer oo dowladda federaalka iyo sidoo kale qeybaha kala duwan ee bulshada rayidka gobolka angado odayaasha dhaqanka iyo qeybaha kala duwanba ay sameeyeen waxaa suurto gashay in dib ay u helaan saddex ka mid a dadkii afduubka loo geystay ee ciidamada kenya afduubteen waxaana shalay lagu wareejiyey saraakiisha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ee ku sugan gobolka gado iyadoona maamulka gobolkana uu sheegay in dadaal dheer kadib haatan ay kenya dib u soo celisay dadkii ay afduubteen dadkaasi waa la soo celiyo hadda way caafimaad qaban soo maa
way caafimaad qabaan waxayna ku sugan yihiin magaalada ceelwaaq ee gobolka
aad baad u mahadsantahay kaas waxaa waryahayaga ah cumar caydaruus oo qadka telefoonka isagu joogay magaalada gaarbahaareeye oo markaasi qadka nagu jiray duubabka dhaqanka hirshabeelle ayaa gudagalay soo xulista xildhibaanada baarlamaanka labaad ee hirshabeelle cabdiraxmaan wadani ayaa magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellada dhexe isaguna qadka ku jira cabdiraxmaan wadaniyo ka waran xaaladda sida odayaasha duubabka iminka ay u dhaqaajinayaan
mahadsan tahay duubka dhaqanka deegaanada dowlad goboleedka hirshabelle ee hadda ku sugan magaalada jowhar ee caasimada hirshabelle ayaa hadda waxay gudagaleen soo xulista xildhibaanada labaad ee dowlad goboleedka hirshabelle kuwaasoo ka mid noqon doona afartan afarta sano ee soo socota golaha wakiilada maamulka hirshabelle duubkii duubkan dhaqanka maalmihii soo dhaafnay oo ay ku sugan ay ku sugnaayeen jowhar waxa ay wadeen kulamo ku aadan sidii ay usoo xuli lahaayeen baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabelle kaasoo bedelaya baarlamaanka xiliedkiisii uu dhammaaday afartii sano ay soo socotay inta ay shaqooyinkooda loogu talagalay ay ka idlaatay sagaalka oktoobar ee bishaan ay ku guda jirno marka odayaasha hadda waxay koolan yihiin soo xilista baarlamaankii labaad ee dowlad goboleedka hirshabelle kuwaasoo iyagana soo dooran doona guddoonka wakiilada iyo weliba madaxweynaha iyo ku-xigeenka jowhar waxaa si aad ah loogu dareemayaa qaban qaabada dhintay weliba xareynta golaha wakiilada cusub ee hadda la rajeynayo in iyagana ay ka mid noqdaan baarlamaanka dowlad goboleedka cabdiraxmaan cabdiraxmaan aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay waa cabdiraxmaan wadani oo qadka telefoonka ku jiray magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellada dhexe oo ka hadlaysa xulista xubnaha baarlamaanka labaad ee hirshabelle maamulka gobolka hiiraan ah ayaa ku baaqaya in la joojiyo dagaal beeledyo ka soo cusboonaaday xuduudda soomaaliya iyo etoobiya cabdishakuur cusmaan ayaa arrintaasi ka hadlay shirkan jaraa'idda uu gudoomiyaha gobolka hiiraan ku qabtay xarunta gobolka ee beledweyn ayaa waxa uu kaga hadlay dagaal beeleedyo ka dhacay gobolka hiiraan gaar ahaan deegaanada waqooyi kuwaasi oo khasaare isugu jira dhimashadii dhaawac geystay
waxaa muddooyinkan broblem ka taagnaa oo soo noqnoqday meesha la yidhaahdo oo colaado isdaba joog ah oo yaryar ay ka jireen ama aan idhaahdo colaado naf iyo maalba lagu waayey eryadan u dhaxaysa maxamuud gacal iyo aabaaley iyo deefow iyo dareerto feerfeer roblemaa ka jiray roblemkii waxaa qayb ka noqday ciidamada kelinka shanaad ee new boliis qaybay ka noqdeen waxaan leennahay madax bannaanida soomaaliya in la xurmeeyo waxaan leennahay wada noolaashaha iyo nabadda ha la xurmeeyo anugu waxaan aaminsanahay haddaan la heshiin inaan horumar jirin ninka ninka askarigaa ee ciidanka ee waddan kale ka tirsan ee inta soo gudbay xuduud waddanka la leeyahay ka wada nabadgelyo darro aniga ma garanaya waxa uu ka macaashayo waxaan dowladda etoobiya iyo dowladda staytka kelinka shanaad iyo dowladda soomaaliya iyo tan hirshabeelle baan u sheegayaa meeshaa nabaddaraa ka jirta waxaana wada ciidamada new boliis waxaan dowladda soomaaliya ka codsanayaa arrintaas in ay kala hadlaan dowladda etoobiya arrimaha dibadda inay kala hadlaan xuduud waxa maamulaahi waa federaal federaalaa maamula annagu federaal maahin laakiin nabadgelyo darro shacabka lagu gumaadayo ayaa noo muuqata
inta badan dagaalada ka dhaca gobolka hiiraan ayaa waxaa sababa dhuldaaqsimaha iyo weliba deegaanka waxaana bulshada ku nool gobolka hiiraan oo uu baaqay gudoomiyaha gobolka in ay ka shaqeeyaan horumarkii iskaashiga halkii dagaal laga shaqayn lahaa cabdishakuur ismaan cali warbaahinta qaranka beledweyn
halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaana waa rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya haatanna wararka dibadda biyo xiraan ku yaala wadanka etoobiya ayaa biyahaasi ayaa gaari jireen ilaa iyo dalka jamhuuriyadda carabta ee masar oo etoobiya ayaa ka xiratay dalka masar ayaa u muuqda in dhowaan uu burburo hadal shaki weyn dheliyey ee ku saabsan biyo xireenkaasi etoobiya ay ka xiratay biyihiisa dalkaasi masar oo waddanka masarna oo marar badan ka hadlaya awaaqib xumada ka dhalan karta haddii waddanka etoobiya uu sii wado biyo xidhnaanshahaasi in dhibaato kale oo horleh ay ka dhici doonto gobolka biyahaasi kasoo baxaya biyo xireenka ay etoobiya dhisatay dhowaan oo mar labaad dalka suudaan iyo masar u dhexeeya oo markaasi ay sheegtay jamhuuriyadda carabta ee masar in dhibaato horle ay ka dhalan doonto masar ayaa waxay u astakootay amaba u dacwootay oo ay ka dalbatay jamciyadda quruumaha ka dhexaysa iyo dowladda maraykanka in ay soo farageliyaan arrintaasi maalinimadii sabtida ahayda ayaa waxaa arrinkaasi biyo xidheenka ah ka hadlaya madaxweynaha dalkaasi maraykanka donald trump waxaana uu sheegaya in haddii etoobiya ay ku adkaysato in biyaha ay ka xidhato waddanka masar in masar ay xaq u leedahay in ay arrintaasi wax ka qabato amaba ay ka gilgalato dowladda faransiiska ayaa u yeedhay ama u yeertay danjiraheeda u fadhiya dalkaasi turkiga ka gadaal markii madaxweynaha wadanka turkiga rajib dayib ordogan uu sheegay in dhigiisa dalkaasi faransiiska uu maskaxda ka jiran yahay sida uu sheegay ama uu isagu hadalka uu u dhigay baaritaano lagu sameeyey sidaasi oo ay ka caraysiisay madaxweynaha wadankaasi faransiiska hadalkaasi ayaa waxa uu sheegay maalinimadii sabtiga kulan uu ku lahaa xisbiga e k barty oo uu hogaaminayo madaxweynaha ordogan magaalada kaysar ee ku taala bartamaha dalkaasi turkiga tan iyo markii madaxa laga galay raalli ahaada tan iyo markii madaxa laga jaray macalinkii taariikhda dhigayay ee horaantii bishan aynu ku jirno oo ruuxii geystay falkaasi uu ahaa ruux muslim ah oo uu aarayay falalkii uu macalinkaasi uu ku sawiray sawir gacmeeda nin uu ku tilmaamay inuu yahay nebi moxamed nabadgeliya iyo naxariis korkiisa ahaatee